marka hore ha ka dhabow warbaahinta koonfur galbeed ila baydhaba daafeed baydhaba media wayba jeelaadalahay ini aan su-aalan ka horeytaan kawarsaw iyo noqota wayba la dareerne ini arrimoogi koonfur galbeed walyaabo badan ha ka siyaadi saacdoogi anka dambooyi xalay wareegtaada ha koobati iyo waybaaba oo ka saxiixnayti taariikh dhaydka labaatan iyo kowda bilung ada xilka unku qaadi qaar ku mid eh wasiirada oo cabdifataax geesay iyo shini nuurow ah waybaaba la dareerne ini iyoona isla wasiirada ada xilka ku qaadi geega hilis iyo kasaxiixeen adoo dowladda iyo matalayaan sidii oo sheegadeen hiliskaasoo ah maamul la magac baxay sida gobol oo ha ku qayb galeen dowladda federaalka madaxdan ka sarayta iyo beella caalamka bal way baa jeelaada lahaynay ini shacabka ka dhuunsadaaw oo koonfur galbeed dal iyo dibaddaba ini aadan sheegta aragtida ka wajahan arrimoyinka dambooyi ee ha ka siyaadi saaxadda koonfur galbeed soomaaliya
bismillahi rahmaan rahiim horta marka hore salaamahaas yaasin gudbiye bahda saxaafadda iyo dhegeystayaashaba sida is ogtiin dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waktigii unan indhaariyey ama aanan indhaariyey ama madaxweynaha ee mayli karooga boqol iyo toban maalmood runtii mayba waa boqol iyo tobankaas maalmood hool adagaa la qobadi hurdin badan laga galni dowlad goboleedka ordinka cadow badan ayaa lahaay oo fikriyan hanka horjeeda abuuritaanshe iyo horumarshe marka dowladdaasayto dastuuriya ka dhisanta dastuurshana may baa dhikay in aragtay dowladda ka koobanta ama territoria ama dhulshe iyo gobol oo kamid a gobolada koonfur galbeed sida maaragtay gobolka shabeellada hoose jubbada hoose jubbada dhexe geda bay iyo boqol dastuurka use runtii qof kasta oo mas-uul kudobada dowladan namayba maray kutubka maray in use dhooro ilaaliya dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saa daraadiye kaasa marka awoodda sharciyan isu iska le kaaso kan maarata una kashaqeeyahayna kan una kashal sarhayna kaaso kan una inakadamboyna kaaso kan ana awoodda insiyaw ana wasiir magacaabo kaaso kan awoodda haddana siyaw ana haddii ana hadgudub xilka oo qaado kaaso wasiirka haddii ka hadgudub dastuurka tanxilka qaado haddana uu sugo marka qaanuunkaasa niyaala horta xilka qaadista may baa kamid ahaa qayb dastuuri ah yaa kamid ata oo walkaleeto khaasa ama difaha ama dulmaha lahe taas markaan kagudiba wakti wakti haddii mar hel kalkiisaila ka qaada yaa markaas kabacda masheegada kor xilkaas waa muwaadin oo andaladii dadka deegaanka taasayto meelataanka dhexe tangeedka kadi hamar oo laga sheegay heliis lishasaheedi arrintaasayto runtii mayba waa hade sida haddaba isan sheegtan ama anina had odaayay dhanka dowlad goboleedka koonfur galbeed cid mas-uul ah oo hilhayta oo saxiix kawaalati heshiiskaasay ma jarta marka saa daraadiye kuma qonayta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka kooban lito gobol miiska heshiiskaasayta kuma qonayta marka malantarii kora maana saamey saamey koraan walaha ka bahi maarata kulankaasayta madoobe nuuno maxamed way baabaytaa madaweynihii koonfur galbeed soomaaliya shacabkii yakii dooradii jagadaasi rabitaanka shacabkiia waana walka noqoti way baabnii muuqatee inii rabitaankii shacabkii laisku dhega tiri laisku indha tiri oo waana mayla ra'yi uuse ada dowladda federaalka ee soomaaliya go-aan iyo ka deerti inii iyo walaag iyo madaas fadaasa iyo meel mariida arrintaasoo caalamkana iyo garab unku helli way baaba nii muuqatee mudane madaxweyne madawyne ku-xigeenka maxamuud sayid aadan inii isku qayb gali munaasabadda geega kudhiidi magaalada muqdisho waana usaka sheegi ini usaka tanazuli fikirkii usoqobi lito gobol saas daraadiyeena usan ku tanazulin fikirkii lito gobol laakiin waqti xaadirkun si kumeelgaar ahaan maamulkan kumeelgaarka eh oo dowladda iyo caalamka iyo fadahayaan qaabka iyo walsuubsadahayaan dartiya usan ka tanazuli fikirkaasna dibhanka noqodo doona madii xilligalin qobadi maamuladan jubba iyo koonfur galbeed dhammaada kudib ini fikirka lito gobol dadka shacabka aragti laku qaado doona madaas kudibna lito gobol la suubiyi doona aragtidio iyo madaas may laraa isla tixgeliya shacabka arrintitan seesisaamayaasa madaxweyne ku-xigeenkii oo hadalkaasa ku weeri goobtiina ku qayb gala shirkii wasiiradii xilkaada ku qaadi madaxweyne ku-xigeenka xil ku-qaadista sharciga may ku may ku qobosa
runtii mayb waa horta arrinta madaxweyne ku-xigeenka ilaa hadda official aan ahayn deer anigisana wada hadalnay mayla rays xor waaye katan abduluk hore halkiis ahay sharciga haddii us angafeyno haddana sharcigaas qaadada korahilka taas marka mayla mayb waa waqtisha ama amantieego iyo aragtideego tan kaleeto dawladda federaalka tallaabooyinsha iyo dadka sidan argaayaan runtii an may aaminsanaa dadkan koonfur galbeed iyo deegaanadiyo yoo runta islagooyayaan dhibaatada yoo haysata yoo sababane sababta maybuwa cid idqasaba korta male cid cid maaragtay sanduleeyi korta male cid cid aragtay xuugo korta male wari iyo dil iyo dagaal gooni waaye laakiin afkaarta adi iska le aqoonta adi iska le rabitaanka adi iska le qadiida adi iska le dadnimada adi iska le marka wal khiyaani iyo wal cadaadi iyo dawladdaas fadaasi iyo dawladdaas qasabki iyo dawladda una iskarani iyo walaas oo dhan may ka aruurayaanaa khiyaano qaran iyo damiir humiyaa ka aruurayan maybuwa marka dadkun dadsho waa dullayahaye dadkun dadsho waa aragtayaa horumarka mdb dadkun dadsho waa dib u dhacaya sababanee dawladda idya kasadaas male soddon iyo saddex ashiya haroogi an hamar xukuumadda yaa la kulmaani ra-isul wasaaraha yaa la kulmaani gudoomiya baarlamaanka iyo baarlamaanka ayaa la kulmaani madaxweynaha ayaa la kulmaani fikiraa la dhaafsadaayo cid cid xuugaas ama boobaas ama qasabaas ama sandullayaas anama aragna marka mayb waa maanaa cudurka mayb waa dadka dadka xilka ahaaye ama hogaanka indiibadeen ama waadka dhikadeen ama magaasho aragtay matalow ama kaqaraabadaw ama hilkahaayaan waayo dhibka ummadan hayta oo horumarsha maaragtay ummadda anka gaabay oo um anka dambooyaan ummadda marka anana eedow qabiil fulaanasana weela iyo maylareyso dawladda heblaayasana weelas iyo una hadhayna malasiyaw iyo walaas umaka jiraan tusaalaha dadana qaayo go-aankii shalay hakabahi beel beelo banaadir bigow kamid e iyaa telefishinka fadheedeen wasiiradiyo iyo xildhibaanadiyo iyo oday dhaqmeedyadiyo iyo aqoon-yahanadiyo maybaa ka daawadaanay telefishinka yoo layiin ilaa dawladda ka nagataa ka tanaasulaa go-aankaasaytoo yeeda ka deertimeelasayto ka kaqiibgali wasiiradayna iyo saraakiishayna iyo shaqaalahayna dawladda iyo xildhibaanadayna xafiisyadii dawladda maseedayaan shaqo dawladeedna maqobada koran runtii mayba waa may aragaase inishal duntay leeya aragaase daciifnimay meelo bulsho ka aragaase maayo may daari datu datu datu may daari ya okay okay madaxweyne madaxweyne madaxweyne madaxweyne madii isla isla su-aalon
may daarin datu may daarin datu walaa daari inshaa kora
dabcan arrin iyo hoogi arrin iyo adaadii dawladda walba ee makale qofna manhuube qofna mandille iyo joon suubiyan marka mayb waa dunto dadka wa dunto dunto dadka damiirka dadka wa marka waa in dadka aragtay walaayo laka sheegaa laka tilmaamaa okay madaxweyne su-aal dhankalaho an koo warsada maamulkun litu gobol koonfur galbeed soomaaliya siyaasiyiintii dhisi maamulkun oo ilaa ay haddana maylaraay uu socda handagaalamaayo waana hamiigen hanjeedi may geeg adag ka tilmaamo korta weli ma litu gobol yaa badan sho majority sho litu gobola aaminsiyiin ah mise way bala era kore yacni bar i bara ka tilmaamo korta
runtii waxa weeye dadka mayb waa dadka hoolin hawadi horta maybaa kamid ahayna daboolto odayaashii dhaqanka dhawmiyaddan digil iyo marifle iyo gogolo dekan maya ka diiranaa odayaal dhaqameed kaleeto oo kagshalka wayan gobolada kaleeto lito gobolka kooban yaa ka diiran dadka hore baadiyaayo horta kaasa hayan maybaa kale kala maadnaayana dad siyaasiyiin iyo aqoonyahano eh oyoona xag farsamo ahaan aan caawi ahay daawatateto hooli wadan ilaa hadda taariikhta markii dib yaraha intay jiritaanka aynuuna aragi jirnay dadkii hadiidum umudun mar alla markii tallaabo qaadaba xagalda-inku soo bii jiray ama dabmoo jari jaray dadkamid oo tilmaaman jaran runtii kuwa odayaasha iyo bulshada taryaanka siyaasa oonta tilmaamasna bay aragtay xaqiraad kuwada jiraan laakiin intiyoo badan dad iyo qoban dad akteediyiin weli dhulkiya jiifan weli geedfadhiwa marjiceewa mabda ayaa akteediyiin waan ka ammaanay runtii magaalada baydhabo yaha ka wajahiin nimankun hadda muqdisho hiliska kula saxiixadeen hiliskaas kala galeen baydhabo yaha ka wajahayiin walku yaabee mad madawiine inay fikir show adag ka qanacdo waana kii qanciya kii muuqutay arrintaas
runtii rayb waa horta ana shacabkaa kamid ahaa liti gobol degan siyaasiyiintaa kamid ahaa hase yeeshee nankii ka duwanaaha yaan doorasho ka kooyay ahaa oo shacabka ay doorhaday marki dhaqbana mar weliba in shacabkii ana idoorada wilaayada indibi amaanadiio in aan xafidaa iya ka qasbana in aan akhiyaamayn iya ka qasbana in ana magaasho aan gaban iya ka qasbana in iskaleeto inkasandulayna waliyo anfadaan iya ka qasbana oo inta badan shacabkaasayto rabitaan shay in ana kamaamula horumara horseeda hogaan caadila ama nagada maalmo ama hinka haaya marka saas daraadie mayba aan hogaansamnaaday oo la taladay oo la afkaar haaday oo aragtay go-aanka la qaadaday dadka shacabka hadooradeen oo an ka horeeyaan odayaasha iyo xukuumadday iyo walgorodka iyo muwaadiniinta koonfur galbeed yaa la wadaagay ana marka hadda go-aankiyo qaadan iyo rabitaansho iyo kala shaqeeye kaasana ka hogaamiye walaayo danti an an tilmaame walaayo danti an haynana an ka dige marka taas mada ana ka shaqey doon kaasa nagada doona marka hadba walaayo door hodaan yaa nagada doonta arrintaasayto marka way kastana maaragtay wal aragtay wal ka talada koro wal bedelo koro wal ka tanaasulo koro laakiin ay iska leewaayo awoodasay awoodama iskalaa shacabkaa le wata mudan madaxweyne su-aalanka damboyta ada oo raalli e may anka baaqan lahayti shacabka koonfur galbeed marka horeyta may baan ka baaqay dadkun koonfur galbeed dalkan jamhuuriyadda soomaaliya ku nool zeedka marka la fiiriyo iyoan ka dambeeyaan dhaqaale ahaan yoan ka dambeeyaan qadni ahaan yoan ka dambeeyaan bulsho ahaan yoan ka dambeeyaan mayba aan ka baaqay iyo iska taladan oo horumarsho ka- ku dadaalaan oo iska kalsoonaadaan oo faa'iidaysadaan waktigan hadba jaro oo fursad muuqaaliga ah waa in loo muujiyaan midnimo waa in loo muujiyaan sitashi waa in loo maaragtay qoli walba waa doorsha qaadata taas mayb waa iyo codsadee waana ka baaqee